nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka dhegaysti tani waa fariintii uu nebi daawuud bal raximahullaahu u diray ummaddii reer banu israa'iil ahayd oo rabbiga ku caadsiiyeen wuxuuna yidhi waxaa barakaysan ninkii aan ku soconin talada kuwa shar kale oo aan istaagin jidka dembiilayaasha oo kuwa ku caasiiyeen rabbiga oo raaci waayeen ereygiisa oona adeeci waayeen ilaahay waanugu darin kuwa oo aan ku fariisan kursiga kuwa wax quudhsada laakiinse waxaa ka farxiya sharciga rabbiga sida ay ugu qoran tahay buuggeenna suuban uu nebigeenna calayhi wasalaam lagu soo dejiyey oo habeen iyo maalin sharciga ka fikira oo kuwa oo kale oo wuxuu waxay ahaan doonaan sida geed lagu beeray durduraha biyaha agtooda oo midhihiisa dhalaa xilligooda oo aan caleentiisu engegin oo wax allaale wuxuu sameeyoba wuxuu ku liibaani doonaa waa kuwa ereyga ilaahay raacaan oo nabigana adeecaan laakiinse kuwa sharka lahu sida ma ahan iyaguse waxay la mid yihiin buun shaha dabeeshu kaxayso sidaa daraaddeed kuwa sharka lahu isma dhex taagi doonaan xukunka dembiilayaashu sooma dhexgeli doonaan kuwa xaqa ururkooda waayo ilaaha casa wajalla waa yaqaana kuwa xaqa ah ee jidkooda laakiinse kuwa sharka ah jidkooda way baabi'i doonaan maalinta qiyaamo waxaa talo ah kuwa maalkooda isku halleeya oo ku faanaa hantidooda faraha badan midkooda walaalkiisa ma furan doono daraaddiisna madax furasho uma siin karo waayo furashada naftoodu waa qaali aad iyo aad kumana filna weligeedaba inuu isaga weligiisi sii noolaado oo aanu xaligad arkin weligiisa waayo isagu wuxuu arkaa inay dadka xigmadda lahu wada dhintaan inkastuu uu rabbiga yidhi walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum filbari walbaxri laakiinse waxaynu ogaanaynaa siduu rabbiga u abuuray daa'uud una siiyey karaamooyinkaasi noocaasi fara badan waxaadna ogaataan oo kale kuwa adduunka issiiya oo doonayo inay wax weliba gacanta ku qabtaan dunida rabbiga ayaa maamulaa waa sida talada ee uu nebigeenna suuban calayhi wasalaam uu nagula dardaarmay marka waxaa tala ah dunida inaad caddeecdid ereyga ilaaha oo aad rumaysatid jiritaankiisa adduunya qariiban fadbacaa lilqarabaa'i waagii horey nebi daa'uud talooyin badan ayuu siin jiray reer bani israa'iil laakiin iyagu way ka diidi jireen sidaa aawadeed ayay u khasaareen oo la leeyahay yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan xaniif buu ahaa nebi ibraahim bal raximahullaahu wuxuuna ahaa qof rabbiga u dhow oona jecel wuxuuna yidhi waxaa barakaysan ninkii aan ku soconin talada kuwa shar kale oo aan istaagin jidka dembiilayaasha oo kuwa ku caasiiyeen rabbiga oo raaci waayeen ereygiisa oona adeeci waayeen ilaahay waanugu darin kuwa oo aan ku fariisan kursiga kuwa wax quudhsada laakiinse waxaa ka farxiya sharciga rabbiga sida ay ugu qoran tahay buuggeenna suuban uu nebigeenna calayhi wasalaam lagu soo dejiyey oo habeen iyo maalin sharciga ka fikira oo kuwa oo kale oo wuxuu waxay ahaan doonaan sida geed lagu beeray durduraha biyaha agtooda oo midhihiisa dhalaa xilligooda oo aan caleentiisu engegin oo wax allaale wuxuu sameeyaba wuxuu ku liibaani doonaa waa kuwa ereyga ilaahay raacaan oo nebigana adeecaan laakiinse kuwa sharka lahu sida ma ahan iyaguse waxay la mid yihiin buunshaha dabeeshu kaxayso sidaa daraaddeed kuwa sharka lahu isma dhex taagi doonaan xukunka dembiilayaashu sooma dhexgeli doonaan kuwa xaqa ururkooda waayo ilaaha casa wajalla waa yaqaana kuwa xaqa ah ee jidkooda laakiinse kuwa sharka ah jidkooda way baabi'i doonaan maalinta qiyaamo waxaa tala ah kuwa maalkooda isku halleeya oo ku faana hantidooda faraha badan midkooda walaalkiisa ma furan doono daraaddiisna madax furasho uma siin karo waayo furashada naftoodu waa qaali aad iyo aad kumana filna weligeedba inuu isaga weligiisi sii noolaado oo aanu xaligad arkin weligiisa waayo isagu wuxuu arkaa inay dadka xigmadda lahu wada dhintaan inkastuu uu rabbiga yidhi walaqad karramnaa bani aadama waxamalnaahum filbari walbaxri laakiinse waxaynu ogaanaynaa siduu rabbiga u abuuray daa'uud una siiyey karaamooyinkaasi noocaasi fara badan waxaadna ogaataan oo kale kuwa adduunka issiiyaa oo doonayo inay wax weliba gacanta ku qabtaan dunida rabbiga ayaa maamulaa waa sida talada ee uu nebigeenna suuban calayhi wasalaam uu nagula dardaarmay marka waxaa tala ah dunida inaad caddeecdid ereyga ilaaha oo aad rumaysatid jiritaankiisa adduunya qariiban fadbacaa lilqarabaa'i waagii horey nebi daa'uud talooyin badan ayuu siin jiray reer bani israa'iil laakiin iyagu way ka diidi jireen sidaa aawadeed ayay u khasaareen oo la leeyahay yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan xaniif buu ahaa nebi ibraahim bal raximahullaahu wuxuuna ahaa qof rabbiga u dhow oona jecel dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dishaadu hilantay laskama haraatiyoaduu hadhaaca qabow iyo agarlii ku jira nabad dishaadu hilantay laskama haraatiyo weligaa lama hudaa hudeeyo soomahaajo gacantee walabuugu haboogtaa fidma huruda weligaa lama hudaa hudeeyo soomahaajo gacantee waa labuugu haboogtaa lama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye gogol lama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye aan wadahanano aan islahayno adeeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabada aan wadahanano aan islahayno adeeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabada dadku waa halqudha oo cabidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne dadku waa halqudha oo cabidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne haldhashoona deeqdiyo nabaddu waa haleele hawraarsan dhaha oo hadhubada u soo culaa haldhashoona deeqdiyo nabaddu waa haleele hawraarsan dhaha oo hadhubada u soo culaa gogolama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye gogolama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye aan wadahanano aan islahayno areeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabada aan wadahanano aan islahayno areeraha aan qabanno horu maarino maarino dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo